الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah andalus oo caawa tabinta hoosa idinkaga soo gudbinaysa furimaha hore ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo gacantiisa ku riday mid ka mid ah qoryaha waaweyn ee cadowga looga qaniimaystay dagaaladii ka dhacay bariga wilaayadaasi haddaba qorigaasi waa mid noocee ah qorigaanaan tijaabinaya insha allahu tacaala
iyo wariye ka tirsan idaacadda islaamiga andalus oo mid mid u booqday furimaha dagaalka ee bariga hiiraan soona gudbin doona xaqiiqda rasmiga ee deegaanadii cadowga allah lagala wareegay iyo ciidamada mujaahidiinta oo nashaadaad cajiiba ku soo dhoweeyey wafdigii andalus qaybtay ka ahayd ee booqashada ugu tagay bariis iyo baarlin bambe gunti iyo gaabagaabadeydiyaan gaaray qudus lama go'in karo anoo gantaal isuran qudus lama barnaamij xiise badan oo aan idinkaga soo diyaarinay safarkaasi ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta oo gaadiid idad shacab ah siyaab la ugu qafaashay deegaana ka tirsan gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan maxay tahay ujeedka ay maleeshiyaadkan ka leeyihiin khafaalka musaafurkaasi warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah beesha jiido oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo tiro geel ah oo ay ku talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku sugan furmaha dagaalka ku wareejiyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan mujaahidiinta nusratul islaam oo weeraro askar lagu dilay ka fuliyey dalalka burkina faso iyo maali qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaas oo dhan goordhowe aad maqli doontaan balse markan waxaad ugu horeen ku soo dhowaataan xubinta hadaleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maleeshiyaadka xukuumadda muqdisho oo gaadiid iyo dad shacaba si la yaab leh uga qafaashay deegaano ka tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan gaadiidka la afduubtay oo tiradooda lagu sheegay ilaa toddoba baabuur ayaa kasoo ambabaxay muqdisho waxaanay kusii jeedeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug baabuurtan oo sida la sheegay ay saarnaayeen boqol iyo soddon qof oo isugu jira waayeel haween caruur iyo bukaano ayaa lagu afduubtay inta u dhexeysa deegaanada wargaadhi iyo cadcadey maleeshiyaadkii afduubka geystay ayay wararku tibaaxayaan in dadkii iyo gaadiidkiiba ay u kaxaysteen meel u dhow deegaanka nuur dugle oo ka tirsan isla gobolkan shabeellada dhexe guddoomiyaha guddida gaadiidka safarka ee gaalkacyo ninka lagu magacaabo maxamed daahir oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey dhacadan waxaanuu walaac xoogan ka muujiyey ammaan darrada la soo daristay dadka safarka ah maxamed daahir waxa uu sheegay in gaadiidkan lagu afduubtay shabeellada dhexe loogu aarayo gaadiid kale oo lagu afduubtay degmada matabaan ee gobolka hiiraan maleeshiyaadkii afduubka ka geystay matabaan ayaa lagu soo waramayaa inay ka caroodeen daroogada qaadka oo horey loogu dhacay degmada aadan yabaal xilligii xukuumadda muqdisho ay gacanta ku haysay nin magaciisa lagu sheegay cali sooc kana mid a afduubayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in guddoomiyihii aadan yabaal u joogay gurgurte iyo sanay cabdulle oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyada villa soomaaliya ay ka dhaceen afar baabuur oo qaada maleeshiyaadka kooxda villa soomaaliya ayaa sii kordhiyey dhibtii iyo tacadigii ay ku hayeen bulshada soomaaliyeed kadib markii laga faramuruujiyey deegaano badan oo ka tirsan shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta ay daawacday mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mujaahidiinta nusratul islaam oo weeraro askar lagu dilay ka fuliyey burkina faso iyo maali howlgalka koowaad oo ahaa dagaal toos ah waxay ciidamo ka tirsan jamaacada ka fuliyeen waddanka burkina faso waxayna beegsadeen bar ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidanka ridada ee xukuumadda wagaduugu weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay barta ciidan ee ku taal deegaanka yala ee dhacda gobolka didoogo waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkaasi allah fadligiisa lagu dilay ugu yaraan siddeed askari oo murtadiin ah laguna soo khaniimaystay sagaal qori oo nooca kalaashinkoofka ah iyo agabyo kale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu gaari ku soo furteen weerar kale oo ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan isla kuwa burkina faso oo ku sugnaa sabaasi oo ka tirsan bam maleeshiyadii bartaas ku sugnaa ayaa si deg deg ah goobta uga firxaday markii ay ka war heleen ciidamada kusoo wajahan ee mujaahidiinta ah waxayna taasi keentay inay ka cararaan gaari ciidan oo ay wateen laba qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo lix mooto dhanka maali howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu subaxnimadii hore ee shalay ay ka fuliyeen intaa u dhexaysa keyta iyo manantli waxay ku qaarajiyeen ilaa laba xubnood oo ka tirsanaa ciidanka ridada maali ciidamada mujaahidiintu waxay isla maali subaxnimadii maanta weerar ku beegsadeen fariisin ciidan oo maleeshiyadaasi ay ku leeyihiin tuulada naariina ee dhacda gobolka kolikora ee dalka maali waxay sidoo kale mujaahidiintu maanta ilaa laba qarax oo nooca miinada dhulka lagu aaso ku weerareen xarun ciidan oo ku taal magaalada koona ee gobolka mubti haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga oo waxaan ka soo qaadanaynaa tahriibayaal soomaali ah oo ku geeriyooday xeebaha u dhexeeya dalalka aljazaa'ir iyo sbain dad badan oo dhallinyaro soomaaliyeed ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa waddamada aljazaa'ir iyo sbain xilli ay rabeen inay tahriib uga gudbaan halkaasi wararka ayaa tilmaamaya in dad tiro ahaan gaaraya saddex iyo labaatan ruux oo soomaali u badan ay ka baxeen waddanka aljazaa'ir iyagoo hadafkooda uu ahaa in ay gaaraan waddanka sbain dhimashada tahriibayaashan ay wararku sheegayaan inay sabab u ahayd cilad ku timid matoorka doonidii ay saarnaayeen taasoo ugu dambeyntii qallibantay bashiir xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga intaa waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka markana idaacadda islaamiga andalus ayaa caawa tabin toosa idinkaga soo gudbinaysa furimaha hore ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan iyadoo dhowaan wafdi uu hogaaminaya sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo andalus ay qayb ka aheedna ay gaareen furimaha dagaalka waxaan si toosa markan idinkugu wareejinayaa istuudiyaha al andalus ee wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaan iminka ka dhaqaaqaynaa xarunta maqarka wilaaya islaamiga hiiraan ee degmada buuqa qable waxaan iminka saaranahay gaari oo wada uu ka yahay madarool uu ka yahay waaliga wilaaya islaamiga hiiraan sheegulad abuur nabhaan waaliga isagaana hogaaminaya wafdigan iclaamku qayb uu ka yahay ee maanta ka dhaqaaqayo degmada buuqa qable sheekh rawaal ogoran adigoo mahadsan bal eh, wafdigan iyo halka uu kuu jahan yahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين walaalka maxamuud aad baa u mahadsan tahay ilaahay mahadiisa kadib socodkeenna iyo safarkeenna maanta wuxuu ku wajahan yahay ama wuxuu ay ujeeddadiisu tahay wuxuu iska saaran yahay dhowr arrimood Eh, nihaayada iyo meesha daqaayadeenna tahay waa inaan gaarno furimaha hore ee laisku hor fadhiya cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan booqanno walaalaha thuquurta jooga ee mujaahidiinta ah ee ku ribaadaya goobaha cadowga ay isku hor fadhiyaan waxaa kale oo uu daaran yahay safarkeenna iyo socodkeenna een, in aan gaarsiinno walaalaha deeq ay dhiibeen walaalahood ee beelaha ku nool wilaayada islaamiga hiiraan qayba ka mid ah sida beesha gaaljecel walaalahood beesha baadicadde geel ay dhiibeen baan rabnaa oo ay noo wakiisheen in aan asagana gaarsiinno walaalaha mujaahidiinta ee thuquurta jooga ee rabaadka ku jira safarku marka eh, waxaa kaloo ayada lafteeda noo weheliyo deeq kale oo ay dhiibeen gabdhaha mujaahidiinta ah mu'minaadka ah ee aan walaalaha nahay ee ayaguna u taagan eh, garab istaagga iyo u kaalmaynta iyo uhiilinta xaqa iyo dadkiisa ayaguna deeq ay dhiibeen baa noo wehelisa oo aan rabnaa inaan gaarsiinno walaalaha mujaahidiinta ah waxaana ku dhex safraynaa sida aad u jeedid haddaba aan dhaqaaqnay waad arkaysaa biyaha daadsan iyo dhiiqada Eh, waxaan na goosannay inaanan u fadhin oo aan ilaahay subxaana wa tacaala kaashanno dhiiqadana aan jiirno gaariga hadda eh, waxaad arkaysaa badhan ayaan gelinaynaa sababtuna waxaa weeye in oo aan dhiiqada aanan gelin eh, ilaahay subxaana wa tacaalana kaalmadiisa ayaan rabnaa marka alxamdulilah waa kuu fiicannahay xaalku waa saas maxamudu waan gartay sheekhna liwali waxaad xustay inaan gaari doonno furimaha hore oo walaalaha mujaahidiinta ribaad ku jira aan booqan doonno mar haddaad furimaha sheegtay waa bariga wilaayada hiiraan gaar ahaan eh, dowladyada buliburta iyo moqokori maxamuud waa sidaas Eh, dhul badan baan mari doonaa gaar ahaan qaybtan eh, u dhaxaysa eh, dhulkan loo yaqaano in badan ay dadka muslimiinta ah ay maqlayeen magacyada ay maqlayeen webiga ayaan gudbi rabnaa horta oo waxaan ka mari doonaa qaybta bari ilaahay hadduu idmo subxaana wa tacaala waa gaari doonaa Eh, kadibna waxaan gaari doonaa hadduu alla idmo eh, goobtii loolanka faraha badan uu lagula galay cadowga ee, soo xadgudbay ee, ku soo duulay shareecadeenna waa meesha loo yaqaano beero yabaal kadib waa ka sii gudbi doonnaa waxaa naga horreeya dhulkaas la yidhaahdo ee, aboorrey baan gaari doonnaa iyo sooman baan gaari doonnaa dhulka u dhexeeya buula burde iyo meesha la yidhaahdo moqokori dhulalkaasoo dhan baan tegi doonnaa inta kaloo alla ku dara hadduu alla idmo أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي
jazaakum llah khayr dhegeystayaal iminka waxaan usoo gudubnay dhankii bari ee wilaayada hiiraan iminka gaari kale ayaan saarannahay oo ah gaari lagu talagalay inaan ku gaarno hadafka iyo goobta socdaalka iyo safarka shaqa u yahay waali wilaah saamiga hiiraan sheegule abuurnabahaan ayaa safarkan hogaaminaya isaga ayaan hormud u ah wafdiga ballaaran iclaamku qayb uu ka yahay ee halkaasi gaaray sheekhna luwaali ka war iminka dhankii bari ayaan usoo Ee, walaal sidaa arkaysid waxaan u soo gudubnay qaybtii bari ee, webiga shabeelle hadda wuxuu naga maray ee, galbeed buu naga maray Ee, dhulkan maxamudow aan marayno halkan waxaa loo yaqaanaa shahmacaan waa meelihii loolannada ugu adag ay ka dhaceen Ee, ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa in badan oo ka mid ah waxaan xusuustaa meelahan aan marayno oo gaadiid khaniimo ah uu yaallo oo wakhti cadowga ilaahay laga reebay uu yaallo waxaa laga yaabaa haddaa maxamudow hadda meelahan fiirisid ee, filimkii jicibowna aad fiirsatid ee, waxaad arki doontaa halkan iyo halkii aad daawatay sida ay isu matalaan ama isugu egyihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala ee, hadda iyo wixii ka dambeeya buurahan aad arkaysid oo saaran dhulkan markaan ka baxno waxa aan mari doonaa ama aan ku dhici doonaa waa laamigii ee waxa ku xiga oo aan gaari doonaana insha allah waa deegaanka ugu horeeya ama meeshii ayaduna ee, loolanka ugu badan uu ka dhacay beero yabaal baan gaari doonaa insha allahu tacaala ilahay idinkii dhegeystayaal safarkeena marka mid aad u dheer iminka waxay ka dib xarjiya doonaa insha allah in laamigii dheeraa aan marno laamigaasi waa laamiga dheer ee isku xira buliburta iyo sidoo kale beledweyne insha allah socdaalkeena iyo safarkeena insha allah xoogaa muhiim ah ayaad ku dhegeysan doontaan haddii allah awoodda leh raalli uu ka noqdo aad la soconna insha allah أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي
waa tahay eh, dhegaystayaal iminka gaari ayaan wada raacnay anigii weliga waddada laamiga ayaan ku socdaalaynaa bal gaarigan qiso cajiiba ayuu leeyahay bal weliga ha inoo shara maxamuud eh, dhammaan gaadiidka aan saarannahay eh, inta aan hadda xusuusto laba ka mid ah waa gaadiidkii laga qabtay goobaha hadda aan joogno gaar ahaan duleedka aboorey gaariga gadaashayda socda oo noohada ah waa gaarigii ay arkeen dadka muslimiinta ah kulligood sawirkiisa ama muuqaalkiisa isaga oo taagan beero yaban gaariga hadda aan saarannahay oo cabdibilaha ah waa gaarigii dhuunta shilkaha ay saarnayd oo laga qabtay cadowga alleh subxaanahu wa tacaala meesha la yidhahdo looga qabtay duleedka deegaanka aborrey marka haniimadu waxay ka mid tahay waxyaabaha shareecadeenna annaga ina siisay oo ay noo bannaysay waxaan marka waa maalkii cadowga kuwooda waaweyn oo asalka intay soo diyaariyeen ay ugu talagaleen in ummaddan muslimka diintooda adduunyadooda iyo dadnimadooda intaba lagu baabi'iyo maantana waxaad arkaysaa ayadii oo loo wato in lagu gumaado lagu baaba'sho ilaahay cadowgiisa shareecada ilaahayna lagu koryeelo kelimatu laa ilaaha ila allah in lagu koryeelo ayay maanta u taagan yihiin una shaqaynayaan waana da'biga lagu yaqaan dadka muslimiinta ah waa sunna qadiima ilaa iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xilligiisii jirtay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiinta ugu gargaaro in uu gacmaha u soo geliyo maalka cadowga ay leeyihiin kadibna ayaga loo isticmaalo qadiiman bay u jirtay maantana indhahaaga ku haysaa waata sheekhana alwaali waxaa alla mahadisaa in gaadiid qaniimaah oo mujaahidiintu ayaga soo qaniimaysteen aan iminka saarannahay inagoo cizi iyo sharaf ku soconno waxaa xusid mudan wilaayada hiiraan gaaraan bariga hiiraan saddex sano ka hor waxayd meeshii ugu horreysay ee garguurta maraykanka ay ku soo qaadeen xamladoodii ugu dambeysay ay ugu talagaleen in shareecada allah ay kaga tirtiraan wilaayaadka islaamiga hiiraantii ugu horreysay gaarahan barigeeda ugu horreyna maanta innagoo gaadiid qaniimaha saaran ayaan dalaxiisaynaa furmaha booqanaynaa arrintaasi ka hor maalmo dhow maxamuud dhulkii aan soo marnay buurihii waaweynaa oo aan ka soo dhexbaxaynay waxaa la yidhaha buuraha dabka iyo holca horta waxaa xusid mudan inaan ku xusuusiyo godka hadda aan marayno godkaan waxaan waa waa gaari xabasho waxa sidaa ku noqday geedahan dhinaceenna oo dhinacyadoo dhan waxaa jarjaran aad arkaysid waxaa ku gubtay kuna baaba'ay gaadiid ay lahaayeen ciidamada etoobiya mar dhexdaasuh ay soo mareen waddada xilligii aadka loogu halaagi jiray marka intaas waa fursad aan raba inaan kaga faa'iidaysto aan kugu xusuusiyo godkaa weyn oo aan soo marnay oo cadowga ilaahay nasaarada xabashada etoobiya hadda ka hore lagu halaagay ama maxamuudow waayo dhexe waxaan soo gaarnay ama aan joognay annaga oo goobta hore ay tahay burihii aan soo marnay mar hore wax hadda naga horreeya dhulka aanu horraynana uu yahay dhul cadowga ay joogaan ama khalfiga ah welina masaafadu ma dhowa waxoo dhanna waa nasriga ilaahay subxaana wa tacaala waa yabooha alle oo dhaboobay oo noo rumoobay keliya annaga waxaa nagu waajibay waa in allah subxaanahu wa tacaala aan ku shukrinno asbaabtana aan la imaanno oo aanan ka gaabin ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada uu noo galay aanan abaaldarin oo aan ilaahay ku mahadinno tabaaraka wa tacaala أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي
iminka waxaan sii gelaynaa deegaanka baariyabaal oo ka mid ah deegaanada dhaca bariga walaayada hiiraan gaar ahaan duleedka degmada bulibuud sheekhna alwaali bal deegaankan dagaallo taariikhi ayaa ka dhacay bal xaalka kuu muuqanaya ka hor sida aad u jeedid halkan waa ceelkii deegaanka beerayabaal ceelka riigaha baan hadda taagannahay Ee, saamayntii iyo raadadkii waa muuqdaan ilaahay marka gaaladii iyo riddadii iswadatay nijaastoodii waa ka dhaqay waad arkaysa waa dhul hadda roobaysan Ee, dhulka biyaa maray xareed baa dhaqday allah subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala wax hadda ee musheexaya oo dhan walba u marayana waa mujaahidintii Ee, nasriguna waa isdabajoog insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala noo itmaami doono ama noo dhammaystiri doono guulaha isdabayaalyaal أنا مسلم ومرابط في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي
waa tahay dhegaystayaal iminka waxaan soo gaarnay deegaanka aboorey oo ah deegaan taariikhi ah ayna ka dhacday macriko maalmo xidhiirah socotay si ba'ana loogu xasuuqay cadowga allah ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira aboorey iyo sooman iyo furmaha kale ee bariga walaayada hiiraan gaar ahaan dowladyada buuliburte halgan moqokuri ilaa iyo beledweyne markii lagu wargeliyay inuu kusoo wajahan yahay wafdi ka socda wilaasamiga hiiraan qaybna uu ka yahay iclaamka iyagana waxay noogu talagaleen nashaadaad ay ugu talagaleen inay nagu soo dhoweeyaan hadda waali wilaasamiga hiiraan sheegulid abunabhaan waxaa lagu soo dhoweeyey gaari cabdibile ah oo qori sikaawo uu saaran yahay waaliga ayaa iminka gaariga koraya sikaawada fadhiga lehna ku fadhiisanaya ee cadowga allah looga qabsaday dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan waxaan ku fadhiyaa qoriga aad arkaysid seekaawaha ee haniimada ah gaariga cusub ee aadka u qiimaha badan ee cadowga ilaahay naga siiyey ayaan dushiis saarnahay waxaan rabaa bishaar ahaan inaan u rido qorigaas ee shilkaha ah ee loo yaqaano soomaalidu waxay tidhaahdaa seekaawa la dhahaa micnaha dhuun shilke marka qorigaanan tijaabinaya insha allahu tacaala هذا من فضل ربنا تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكلة نعم كونسيي أو أن حددنين أو أن كوبنين أو أن شكر كجارين أيا إلهي نوجل سبحانه وتعالى وحى قلبتها أن كفر ديو أو أن برابين يو أو أن كب شارين يو وغنيمة دي إلهي ونجسيي عدو جيس حقل دركة وحنوها السنة إن أن كل دجالنا إلهي كوا دينتي سلا دجالنا وحق ديتك أما همدوا بعدين أما ها عدادين waxaa dhinacyadayda tuuran waa mujaahidiintii suquurta ku jirtay waa ahlu ribaadkii waa dadkii aan wadaagnay kelimatu laa ilaaha ila allah kan waxaa lagu koryeelayaa oo qasadkeennu yahay in lagu koryeelo ilaahay kelimaddiisa tawxiidka ah kitaabka alleh inuu sharaf lahaado dadka muslimiinta inay sharaf lahaadaan gabdhaheenna inay casiisiin ahaadaan xijaabnaadaan cadowga inuu hooseeyo oo uu liidnaado ujeeddada iyo qasadka aan waxaan u sidanno aan bannaanka u joogno aan isugu nimid annaga oo muhaajiriini ansaarah wallaahi billaahi tallaahi inaysan dan kale ahayn duunyo uma annan imaan xildoon uma annan imaan xog kaloo aan meesha ka rabnaa ma jirto qasadkeenna waa liiclaa'i kelimatillaahi subxaanahu wa tacaala ayadaasaan u nimid walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin geesiyadii afrika galada soo gooya oo guntiina mideeya oo galada soo goo guntiina mideeya oo galada soo goo burundiga soo dulay bujambura ka yimid baktiyadooda warabaraha kuuba baktiyadooda warabaraha kuuba maraykanka beegsada yahuuda baadiila oo bengiyadooda bawabaiha u baktiyan bengiyadood bawabaiha u bilaahiyan marowa biidin ilaahiye bariis iyo baarlin inaan bambeeyaye macnaa baariis waa caasimada faransiiska nabiga lagu aflagaadee mar kaste marka waxaanuna macnaa inaan bambeyno oo waxawaaye istishaadii inqimaasi aan ku dhul ku dhignaa rabnaa waxaa baarlin waa caasimada jarmalka waa meesha soomaaliya lagu kala qaybsadeedana marka ayaga saas darteed waxaa ballan iyo wacdi waxay naga taalan leena macnaha waxaa baariis iyo baarlin inaan dhulka anaa la simno bilaahiyan marowa biidin ilaahiye bariis iyo baarlin inaan bambeeyaye bariis iyo baarlin bambeeya gunti iyo gaabagaabadeediyaan gaaray qudus lama goyn karo anoo gentaal isuran qudus lama goyn karo anoo gentaal baqaayo saadi xaalimni waalidin salaaxudiin diidaye quduusin laa salaaxudiin diiday quduusin laagooy gure iyo sayidkii macaali aadan iyo abuuzubeer diiday quduusin laagooy abuuzubeer diiday quduusin laagooyayo annaguna diidnaye quduusin laagooy annaguna diidnaye quduusin laa quduusin yahu qaatiya ogol maya waa diidna soomaa annaguna diidnaye quduusin laagooy allahu akbar allahu gurigaan aa arkaysid waa meeshii taliska u ahayd waaye teendhadan ayagaa dhisay oo geedkan hoostiisa ka dhiseen waxa waaye maalmihii hore oo dagaalka u imaanayay waxaa ka raaracay meeshaan dambooyin aad u fara badan waa meesha dhaawacyada ay soo dhigaayeen oo waxa waaye xataa nimanka mas-uuliyada halkaan deganaa nimankan kaloo gaalada xataa qaadi mayn macnaha dhaawac waxaad dareemaysaa waxaan ku jiro hadda aad arkaysid waxaan waa soo bacyahan ku jiro sigaarka waa kan ay meesha ku cabaayeen waxaan nimanka marka waa kana qarmuunkooda waxaan urka meesha ka soo kacay oo arkaysa maanaha waxaan waa qashnihii ay ka tageen way raayadooda ma arkaysid sabra oo saliibka laaya sabra oo saliibka laaya
gaali dhiimikii dhiyaw gaali dhiimikii dhiyaw gaali dhiimikii dhiyaw
waa tahay dhegaystayaal xilligan waa xilli habeen ah waxaana weli ku sugannahay furmaha hore ee wilaayada hiiraan iyadoona wafdiga wilaayadu ay booqasho ku tageen furmaha kala duwan ee wilaayada kelimaad kala duwan ay la jeediyeen una jeediyeen ciidanka jeeshka mujaahidiinta ee furmaha hore ku sugan haddaba caawa furuntan aan ku hooyanayno waa halkee waxa ay garab taagan waa ligulaa saamiga hiiraan sheekh gulid abunabahan oo safarkan isaga hogaaminaya sheekhan alwaali bal caawa habeenkii labaad xaggeen ku hooyanayna safarkeennii iyo socodkeennii iyo muhiimaadkii aan usoo safarnay si aada u wanaagsan oo sidii aan doonaynay iyo si kasii fiicana noogu qabtay caawa oo habeenkii labaad oo aan ku hoyanayna goobaha hore ee furunta ah ee gaar ahaan caawa meesha hadda aan ku hoyanayna waad aragtaa leyrka hadda baxaya waa xerada degan yihiin cadowga ee bulaburda duleedkeeda ah loo yaqaana dab iyo dhagax منايا منايا منايا من الدنيا علوم أبثها منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشورها في كل بادر وحاضر وأنشورها في كل بادر وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر وألزم وألزم وألزم وألزم وألزم أطراف الثغور مجاهدا وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة ثارت فأول نافر إذا هيئة ثارت فأول نافر
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan kuda jirnaa safarkeennii ku aadanaha booqashada furmaha hore ee wilaayada dhanka bari waxaan hore u soo marnay beerayabaal aboorey ilaa iyo meelaha ku dhow duleedka bulibuurta ah ayaan soo marnay iminka halka aan soo gaarnay iyo waaligeena sheekh waali bal halkan iminka aan soo gaarnay waa halkee weli hadda waxaan taagannahay sooman haye
sooman marka qofka aan aqoon meelo badan oo waxay leedahay macluum ah dadka inta badan waxaa laga yaabaa in ay yaqaaniin meesha oo anteenooyin ka suran yihiin waxaan ceelka iyo sooman oo aad maqashay waa meesha aan joogno dhismihii hadda aan soo marnay oo shubka ahaa waa meeshii laga maamuli jiray ceelka meesha ku yaallo ceelkan hadda laba af weeye mid oo arkaysaa waa kaas dhinacaas jira oo shamindaysan midna waa kaasaa labadaba waa gacan ku darsi haddeer maadaama roob u da-ay oo ay biyuha ka soo horeen buurtan weyniga badan bay sidaa ku buuxsantay meeshaan dhaladeenna ama dusha ah oo buurta waa meesha ay surnaayeen biraha ama anteenooyinka ay surnaayeen kaduhu ay ku yaaleen macnaha halka waxaan joognaa waayo sooman gaar ahaan waxaan joognaa ceel furinta iyo ragga mujaahidiinta meelaha ay joogaan weli oo ay naga horeeyaan hadda qayb ka mid baan joognaa إلى المحراب يا جيش إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا وغير الله لا تخشوا ولن يحلو لنا العيش ولن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى في عودة الأقصى سوى في عودة الأقصى في عودة الأقصى waa tahay dhegeystayaal waxaan weli ku guda jirnaa nashaadaadkii ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka beriga hiiraan sida aboorey iyo sooman ay nagu soo dhoweynayaan شهيد يا شهيد شهيد يا شهيد شهيد فلك الجنة وجنات النعيم وجنات النعيم أنت أنت أنت كتبت دمك في تاريخ الإسلام أبدا لا ننساخ وجنات النعيم وجنات النعيم الله أكبر الله أكبر
aayadaha qur-aanka xadiiska rasuulkaahu arrinka ee la amree waa ina jihaadnaahe alloo loo barakay adigabaan ku barina saddex waalhaatoo deelku taal doone maane daaleenkaas daliilka naabe nin diidan doone maane daaleenkaas dulli daadahey daawoona دوني ماني دارلين كاس فقمنا في جهاد الله حقا فقمنا في جهاد الله حقا ففزنا في رضا الرحمن عزا ففزنا في رضا الرحمن عزا حلانا شيخنا سلانتي نور كارسو ديبي وان كا قدوني انا غنا waxaad naga gaarsiisaa insha Allah taala haddaan nahanay rijaasha ka halgamaya bariga wilaayada hiiraan insha allahu tacaala waxaad naga gaarsiisaa garab istaagga wilaayaadka aynoo muujiyaan inuuna soo gaaray ay ugu horrayso ducadooda waxaana soo gaaray xaqiiqatan gabdhaha muslimaadka eh oo walaayaadka ku nool waxtarkooda waxtarkooda wuxuu ka muuqdaa difaaca ugu horeeya oo cadow lagula xisaabtamayo
waxaweyaan hiiraan nagala siinin ilintideenniye utunteenna waan helaynaa haddaan eelkana la dhigine oraxsin intaan jirnayn ugu arkayaane mar un baan sidii aarlibaax halganii buula burda oodow jabsan doonnaaye
garguurtow gaalada geeska taaga maad mudeen geesiyaale garguurtow ciidankaadii markii lagu laayay xeeradii cosweyneede garguurtow itoobiya ka gees ka gees markaa dul habeebaysay muslimiinta bulshadu markay baaquugu diran oo diday mujaahidiinta sabbay ku soo wada juraane garguurtow mujaahidiinta mar gacanta markay kugu soo dhigaan sharciga islaamku wuxuu qaba lagu marsiiyaa
goordhowna guulaheena idinkiisa guushii guula inoo gartay ayaan gaari doonnaa guud ahaan geeska afrikana gaardinbaan uga gudbi doonnaa gobollo badan oo aan la wada garanaynin gacmaha la geli doonnaa gala badan oo gumaad iyo gumaysi goodinagu dishay goorac looga wada jiidi doonnaa garba siman gacmo wada jiro gumaad iyo gumaysi goorac lagala duldhici doonnaa hadday guula xaggii ugu laaban ee geesiyaashii islaamka ugaadi kale waxaan lahaa
daa'irta baraarujinaya intii ilaahay diinta fahansiiyey daacad baan nahay intaan diinta haysannee dulliga xasan guurguurtaan doonaynaa inaan daanka jebinne dawaaqiidda shaydaanka rabnaa inaan duminne diyaarad bay soo diraan dushaannada wareegto may dariiqa soo qaadaan aan la dagaalanno daanka jebinne
waa tahay walaalahayaga muslimiinta waxaa isla soo gaarnay gabagabadii tabinteeni tooska ee aan idinkugu soo gudbinaynay kormeerka wafdiga badlaan uu hogaaminayo waaligula islaamiga iyo hiiraan sheegulad awood nabahaan iclaamkuna qayb uu ka yahay ay ku tageen furmaha hore ee bariga wilaayada hiiraan sida yasoomon abuuri iyo duleydida halgan moqokuri iyo buleburte allah subxana wa tacaala ayaana ku mahadsan oo si nabadgelyo ah wanaagsan kormeerkan inoogu suurtageliyey in lagu soo mara furmaha hore iyadoona waaligula islaamiga hiiraan saraakiisha jeeshka mujaahidiinta uu ku wareejiyey hadiido kala duwan oo isugu jira geel nool iyo sidoo kale hadiyaad kala duwan oo haweenka muslimaadka ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmahan hore hadda waxaan dul taaganahay duusha sare ee buurta yosooman xasan garguurta waxaan leeyahay xasanow kaxaabxaabihe xamlada saddex xagayka xagga warbaahinta kala xiiqday ximaaradii maraykanka iyo gaala xumeyna xikaayo ugu geystay yosooman iyo abuuri iyo aadayabaal iyo cali guduud bay ciidankayga xoog ku qabsadeen xasan oo kaxaabxaabiye xilligan buurtii yosooman anigaa ku xarakoonaya oo xarfahan kaaga soo diraya xaradheere iyo ceeldheer iyo maxaas iyo moqokuri xeendaabkooduna waa aliisa subxu biqariib guud ahaan dadka muslimiinta waxaan leeyahay ku bishaaraysta cadowgii allah waa uu jabay raayada tawxiidka ayaana ka babanaysa inta badan deegaanada cadowga allah duulaanka uu ku qabsaday sannada ka hor ee wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha ee wilaayaadka shabeelle dhexe hiiraan galgaduud ilaa iyo mudug waa walaalkiin maxamuud sheekh axmed tooshow oo idinka soo salaamaya dusha sare ee buurta iyo sooman wajazaakum allahu khayra وبارك الله فيكم وجهادكم مبارك
في خندقي أمضيت فيه العمر أحمل بندقي أدعو إلى حق كصبح مشرق فانبذ دعاة تشرذم وتفرق أدعو إلى حق كصبح مشرق فانبذ دعاة تشرذم وتفرق
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo degmada jilib dhowaan degmada jilib waxaa ka dhacday munaasabad beesha jiido oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe tiro geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha dagaalka ay ku wareejinaysay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh maxamed axmed balle oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ah isagoo bogaadiyey geela ay wareejiyeen qabaa'ilada dega wilaayada jubbada dhexe munaasabadan walaalayaal waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan munaasabado badanna ka horreeyeen oo ah alinfaaqu fii sabiili illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa qabaa'isha soomaaliyeed inay wax ku bixiyaan qabiilka maanta doonaya jihaadka ka socda sharqi afriiqiya inay qaybtoodii ay ka qaadan jireen haddana qayb kale ku siyaadiyaan oo weliba xoolo geela ku bixiyaan waa beesha jiiddada weeyaan beesha ayadaa iyo beesha jiiddo waxay maanta keentay geel geelaas isagaa ayay doonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa inay ku garab istaagaan mujaahidiinta inay macnaha ku caawiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa inay ugu nusreeyaan geelaan shanta ee ay bixisay beesha jiiddo waxaan leennahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idiin saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala wax weyn ah haydinku abaalmariyo waxaa laga doonayaa qabaa'isha soomaaliyeed oo waxway ansaarta inay sidaan oo kale ay ugu daydaan qabaa'isha diinta ilaahay garab istaagay ayaguna dhammaan safkaas way ku jiraane ayse soo taxriidiyaan oo ayse soo guubaabiyaan oo ay macnaha xoolahooda kuwa ugu qiimaha badan bixiyaan oo ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaadaan haddaba walaalayaal arrinta ayada ah waa arrinta aan doonayno inaannu hal saf wada gallo mujaahidkeenna iyo tujaarkeenna iyo qabaa'isheenna iyo umaradeenna dhammaantayo iyo haweenkeenna inaannu noqonno dad wada socda ilaahay diinkiisana u adeegaya waxaan leennahay beesha jiiddo jasaakum allaahu khayran ilaahay wax wanaagsan haydinku abaalmariyo mujaahidiinta waxaan leennahay nasriga waxa weeye micigiinna weeyaan guulo badan baa ilaahayna siiyey kuwa horlana waa rajaynaynaa wa ukhraa tuxibbuunahaa nasrun min allaahi wa fatxun qariib ilaahay shahaadadiinna allaha aqbalo dhaawiciinnana allaha biskeeyo wa naxnu macakum annaguna la jirkiinna ayaa nahay wa jasaakum allaahu khayran intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada beesha jiido ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyagoona suldaanka beeshaasi ku wareejiyey geeli ay ugu talagalin ciidamada mujaahidiinta bismillaahi alxamdulilaahi ilaahay baa mahad iskale mahadaan bilaabay dhammaad aan lahayn ilahay baan ku mahadinaynaa annagoo beesha reer jiidda ah oo degmada jilib nabadoonkii degmada jilib aan ahay geel oo wilaa maarta beesha reer jiidda ay soo aruuriyeen ay soo keeneen walaayada ay ku taageeraaneen aan meesha aan la imaanin farxad aa lagu soo dhiibiyey xoolihii waxaa loo soo dhiibiyey mujaahidiinta oo furuntii hore jiraan waxaan annana ku wareejinaynaa suldaankeenna calanuur dhagarabey aan ku wareejiyey insha allah anoo suldaanka gaabsi fakeerow eh wabilahi towfiiq anoo mijihi aadan maxamed shoobow ku saasniya beesha jiidda cali gaamic saala haystee mujaahadiinta oo maarata furunta hore yaraa in maaragti gaal oo maar shan neef aka oo taakuleynaka haddi maantana kown maaka owal maaka marka hol ilaahay yidhaahda in maaragti afardhe inaa bisne marka siyaakeeyaa maaragti yaa jii go-aan hadda qaday marka calaa iyo taxaal gaala gaamicniw ilaahay gu gadaal hagaay dabalgalta alwilo ilaahay qafuur ximan gaala gaamulin gaal i gaalla jireen ilaahay yana ergodo rabbi raxmaana gaamasaa tuugni gaala iyo wixiiba halmaalkaysak in bartis adduunyaha waa islaam horka alwilo mujaahada horka alwilo ilaahay shee gaal gaal dham ilaahay zames mujaahada horka alwilo wasalaamna kadan ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay suldaanka beesha jiido ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe suldaan cali nuur garabey isaga oona geelaas ku wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish maanta kulankeen wuxuu yahay nabadoonada beesha jiido jubbada dhexe iyo jubbada hoose dhammaan waxay ku dardaarmeen in muxuu aha ilaahay dartiis xoole ay u bixiyaan shan neef oo geel ah geelaasoo lagu deeqay mujaahidiinta furunta xore joogo oo ilaahay dartiis u jilib xidhan oo kitaabka lagu nusraynaayo maadaama geelaas ay ii keeneen nabadoonnadii waa kala gadoomay jazaakum allaahu khayran anigu waxaan ku wareejinayaa walaayada gobolka waxaan leeyahay ilaahay dartiis ayaa loo bixiyey diinta alle subxaana watacaala kitaabka alle in loo kor yeelo ayaa muxuu ahay beesha ku tashatay inay ku bixisay waxayna ballan ku qaaday xoolaheed in laba ay u dhigayso bis mis saddexayna laba ay u dhigayso qaybna ay isu nafaqaynaysa ilmahooda iyo orortooda dantooda masaalixdooda adduunyo ku dhammaysanaya inta ama inta kale soo hartay jihaadka inay ku bixinayaan intaasay muxuu ahay ku tashteen ku dardaarmeen annagana waxaan leenahay kitaabka alle subxaana wa tacaala garabaan u nahay gaashaanaan u nahay ilaahay dartiisaan u taagannahay ilmahayna kuwu dambeeyey kuwa hadda joogaba dhammaan waxaan ugu talagalnay in jihaadka ku soo biirino waxaan leenahay beesha waxay isku dardaarmisay xoolahaas maanta ay keentay intaas kalex kuma eko uma horeynin uma horeyn xoolihii u bixiyeen umana dambeyn doonto insha allahu tacala waa isdaba taagan yihiin safay kusoo jiraan xoolaha safay kusoo jiraan dhammaan insha allahu tacaala beesha waxay dardaarantay in muxuu ah isku ballannay in muxuu xoolahaas ilaahay dartiis ay u bixiyeen mar walbana u bixin doonaan intaasaan ku soo ballannay dhammaan waxaan leenahay ilaahay kitaabkiisa loo istaago garabna ha loo noqdo xoolo ha la bixiyo muxuu ahay nin walbaba wixii asaga heli kara ha hor dhigo guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu